Galkacyo ayaa xilligan laga dareemayaa horumaro kala duwan kadib amni iyo iskaashi dhex maray maamulada Galmudug iyo Puntland, taasi oo ka turjumaysa kobaca ganacsi iyo maalgashiga ay samaynayaan qurba-joogta. Iyadoo horumaradaasi ay ka jiraan magaalada Galkacyo ayaa haddana waxay u muuqataa in shacabka Galkacyo aysan ku baraarugsanayn sidii loo heli lahaa waddooyin loo maro xaafadaha magaalada si looga baxo wadda la-aanta jirta. Maxamed Cabdi Cilmi gudoomiye ku-xigeenka degmada Galkacyo ayaa sharaxaya nuuca horumar ee ka socda degmada Galkacyo.
sida aan isku haysanno magaalada saddexaad ee soomaaliya baanu hadda annagu isku tirinaa inay tahay marka laga reebo muqdisho iyo hargeysa gaalkacyo guud markii la israaciyo magaalada saddexaad inay tahay baanu u haysanaa hadday noqoto dhinaca populationka hadday noqoto baaxadda magaalada iyo hadday noqoto ganacsiga marka wax badan ayaa ku soo kordhaya gaalkacyo magaalooyinka kale waxay uga duwan tahay waa santarka soomaaliya weeye waqooyi iyo koonfur meesha ay iskaga darmaan soomaaliya iskaga daranta weeye marka waqooyiga ganacsiga ka yimaada iyo midka koonfur ka yimaada halka iskaga dhacaan weeye marka si gaarahay ka tahay magaalooyinka sidoo kale ganacsatada kusoo dhiiratay dhisidda degmada ayaa fursado shaqo u abuurtay dhallinyarada iyo injineerada ka shaqaysta dhismaha sida uu sheegay cabdirasaaq biil oo ka mid ah injineerada dhisaysa dhismayaasha casriga ah ee kusoo kordhay magaalada galkacyo horta dhismaha magaalada ku bato waxaa dhahay labada kun labaatan wixii ka dambeeyay ama labada kun iyo siddeed tobanka nabadda magaalada aada u fiican tahay taasoo sababaysa qofkii inuu ku aamino dhulka hantidiisii inuu dhulka gato ku maalgashto amnigaas magaalada u dhexeeya labada sayd ama labada dhinac baa waxay keentay in magaaladii waxba maalgelin badan lagu sameeyo qof ganacsi badan laga sameeyo hadda ganacsi badan magaalada ka furmay waxaa ka furmay sheeg waxyaalo oo waxawaaye moolal ah moolalkaas iyo waxawaaye iyo iyo gaardanaas la sameynahay dhammaan way wadaagaan labada dhinac haddii hadda dhinacaas laga sameeyo gaardan dadkan way tagi karaan haddii dhinaca laga sameynaya iyana way imaan karaan taasaa marka waxay keentay dadka diyaasbarada maqan ama dadka ganacsatada oo waxawaye maalka haysta inay meeshooda maalka ku aaminaan haddaa fiirisa magaalada hadda meesha u sarreysa oo u dhex santarka mool weyn oo waxawaaye oo weynaa ku yaalla haddaa fiirisid bannaanka gaardino badanaa ku yaalla haddaa fiirisid waxawaaye stadiumkii oo ah isdhexgalka iyo sportska maalgelin badanaa lagu sameeyey